gudoomiyaha degmada kismaayo ahna duqa magaalada cumar cabdulaahi maxamed faraweyne uu helinayo gudoomiyaha guddiga xeer hoosaadka golaha wakiilada dowlad goboleedka jubbaland saraakiil ka tirsan wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada jubbaland ayaa xariga ka jaray cisbital laga hirgeliyey deegaanka suubaan salaam ee dhanka koonfur kaga beegan magaalada kismaayo cisbitalka laga hirgeliyey deegaankaasi ayaa ah mid baahi weyn ay u qabeen dadka ku nool halkaasi waxaana la filayaa in baahiyo badan oo ka jiray oo dhanka caafimaadka ee deegaanka suubaan salaama iyo deegaanada hoos yimaada oo dabooli doono cisbitalka laga hirgeliyey haddaba qaar ka mid a dadka deegaanka ee ku nool deegaanka suubaan salaam ayaa la hadlay warbaahinta waxaana ay munaasabadda xarigjarka ka jeediyeen hadallo soo dhoweyn u badan gudoomiyaha xildhibaanka bahda caafimaadka odayaasha dhallinyarada baa halkaan kusoo dhaweynayaa waxaan ku salaamayaa asalaamta islaamka waxaa weeye waxaan suubaan salaama ka furnay ka furnay amshacab waxaan rabnaa hadduu ilaahay yidhaahdo bahda caafimaadka in ay si wanaagsan oo hufan ay nogula shaqayso hadduu ilaahay yidhaahdo wixii shaqayna inaan annaga hadduu ilaahay yidhaahdo aan kala shaqayno aana ku weri aana mas-uulna iyada ay ka tahay meesha tan suubaan salaamaa la yidhaahdaa waa meesha annaga aan ku dhela aan joognay iyo dadka inta jooga waxaa weeye dhulkii maanta oo saan ah ilaahay mahadiisu ilaahay baa mahadda iska leh waxaan malaynaynaa sida hadda xildhibaanka iyo ay noo sheegeen iyo gudoomiyaha ay noo sheegeen waxaan rabnaa inaan ku wareejino caafimaad caafimaadka waa la garan karaa ninkii biologika yaqaana caleentaa geedkaa ku taalla haddaa intaad goyso iyadoo geedka ku taalla aad goyso dhinaca dambe wuu qalalaa saddex qaybood bayna ka kooban tahay markii la raabo caafimaadka la ilaaliyo waxay kata xuub iyo xidido iyo dhacaankii ku jira oo dhexdeeda ku jiray waxaan rabnaa marka haddii ilaahay meeshaa saas idinku wareejinaynaa dhanka kale gudoomiyaha degmada kismaayo cumar cabdulaahi maxamed faraweyne ayaa xariga ka jaray isagoona u mahad celiyey mid ka mid a qurbajoogta deegaanka oo guriga laga dhigay cisbitalka hirgeliyey isagoona ku wareejiyey wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada waxaana gurigaas uu noqonayaa mid loogu adeegi doono bulshada ku dhaqan deegaankaasi kore waxaan u mahad celinaynaa gurigan quruxda badan walaalkii dhisay oo ahaa cabdiqaadir daahir cabdalle oo ugu talagalay in dadka reer suubaan iyo dalabka reer jubbaland oo dhan oo deegaankan degan iyo magaalada kismaayo inta laga xukumo inay ka faa'iidaystaan waxaan leeyahay waxaad ka soo bixisay iyo xoolahaad bixisay wax khayr allaha kugu bedelo intaadaan kaga gudbo maanta waa shan iyo labaatankii bishii tobnaad labada kun afar iyo labaatan waxaan goobtaan isugu nimi inaanu ku wareejinno gurigan oo dadka deegaanka ninkaan ku sheegayna dhisay dadkan oo ka qayb qaatay wasaaradda caafimaadka in lagu wareejiyo wax badan baa waxaa laysku qabsadaa dhulkii dowladda mudane dhulkii dowladda oo ka biximayo iyo waa haystaa iyo qararab iyo qararaf iyo waxaynaan garanay maanta waxay taariikh hormuud u noqdeen reer suubaan salaan in intay guri dhisaan oo lacag badan ku dhisaan yidhahdaan dowladdaa leh oo wasaaradda caafimaadka runtii waa taariikh lagu daydo waxaan leeyahay deegaankan iyo dadka jooga waa mahadsantihiin dadka reer jubbaland gaar ahaan reer kismaayo tuulooyinkada waxaa laga rabaa inay horseedkaa ku daydaan oo iyagu waxaa layihi gacmo sacbiyo sacbada laga dhargaayo iyagu intay waxyaabihii dawliga ahaa intay sameeyaan ku wareejiyaan hayadaha dawliga waa bilow fiican